ku doornay doctor buu ahaa economista
waa gartad dadkii oo dhan waa ka fadliyeela waxaan idhi kanaada barwaaqo iyo dhaqaale iyo khayr iniin wada aha
sanadkii ugu horreeyey baa waxaa la waayey mushaharkii institutionskii waddanka jiray dhammaantood aha waa sanadkii u horreeyey haya wasaaradihii baa la waayey wakaaladihii dalkaa la waayey biliiskii baa waayey ma garatay haya ilaa haddana oo sanadkii saddexaad u galna tan iyo hadda way socotaa
waaya dhaqaalaha mid dibadeed oo dibadda ka yimaada oo federaalka saamigaynu ku lahayna waxa weeye ilaa hadda gacanta odaga gashay oo ma hayno waayahay maxaa caddayna u haysaan idinku arrintaas caddaynteeda waa hayaa laakiin hadda waxa weeyaan hordhac weeye warkaanu gadaal baa lagaaga sheegi doonaa taas waxa weeye waa mid dhaqaalihii waddanka ka soo baxayey waa la weydiiyey oo waxa la yidhi lix milyan iyo lix boqol baa waxa la yidhi safaradiisa ku baxa baa ku baxay sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii aha sanadkii ka horreeyana waxa ku baxay ilaa sideed milyan marka la weydiiyona asaraar iyo ankiraad buu madaxweynu naga hor keenaa aha dhammaantoodna waa la weydiiyey waxaa soo haray abaaraa dhacay abaaro dalka intiisa kaleeto aynu la qabno ma garatay Aha.
soo baabeeyey roobabkii dad baa u guuray dawladdu wax gacana kama geysan baabuur bay ku guureen dhaqaalahoodii bay ku guureen dad baa meeshii ku haray oo weli abaartii jooga tan iyo haddana jooga oo waxba aanay iska bedelin oo xaaladoodu sidii tahay ilaa hadda dawladdu uma gurman oo ma rarin biyana looma geeyo sax raashin looma geeyo kuwii tegey oo naga tegey lagama warhayo oo xaaladda ay ku sugan yihiin afar bilood oo jiilaala baa ku soo socda xaaladda ay ku sugan yihiin lagama warhayo oo dawladdu kama warhayso ma ga- ma garatay arrimaha iyo arrimo kaleeto oo badan baa jira madaxweynuhu waddanka u taliya oo mudane cabdiweli maxamed cali kaas waxaan kula talin lahaa inuu xukunka iskaga tago oo resignation dhiibo oo dadka kursiga u bannayo dalku dad buu leeyahay dibadna waa joogaan gudahana waa joogaanin haddii aanu madaxweynuhu kursiga bannayn dadku waa la xisaabtamayaanin waana la dabagelayaa ceebkuuna ka dhaxli doonaa ma garatay waa gartad ma ma garatay waxaan madaxweynaha u sheegayaa hadduu xukunka ka tago oo si voluntarin oo isagu uu raalli ka yahay uga tago wax loo raacayaa ma jiro aha haddii kale wa- dadkuna waa dabagelayaanin baarlamaankuna impeachment bay ku samaynayaan waaya mudanayaashii baa tihiin maxaad ula xisaabtami weydaan madaxweynaha si arrimahan wax looga qabto waana asraarayaa sow maaha markaan la xisaabtano waana asraaraya oo waan kiraya wax walba sidee baanu yeelnaa annagu ma ciidan baan leenay madaxweynaha miyaanu xidhanaa waayahay Wallah.
sharci baa jira waddanka iyo kala dambeyn lagu lagu wada joogo waddanka ee waxaana jira nidaam iyo qoondo iyo awoodo madaxweyne iyo hanti uu madaxweynuhu isticmaali karo wixii ka baxsan idinku miisaaniyaddii baad ansixiseen maxaad ku ansixiseen adeer horta miisaaniyadda cid walbii qoonday ku leedahay adigu waxa weeye weriyaa tahay weriyuu inuu baaro weeye waxa jira weriyuu waxa weeye inuu dabagalo oo research ku sameeyo waxa jira hadda waxaan kuu sheegay in intaasoo mushahara aan intaasoo sano la bixin oo dadkii ay wada qaylinayeen shalay oo u dambeeya waxaa noo yimi ciidan furinta ka soo baxay oo baarlamaanka dhexdiisa yimi oo leh annaga nalama siin mushaharkii intaasoo bilood afar bilood bay sheegayaan nin oo oo oo- oo hadda tagtay ayay sheegayaan nin yaa qaabilaya yaa la hadlaaya isagaana inta kaleeto magacoobay oo ragga la shaqeeya isagaa magacaabay isaga ayay tahay inuu amar ku bixiyo oo uu yidhaaho bixiya mushaharka waxaad ka mid tahay mudanayaasha baarlamaanka ee ciidamadii oo mushaar la-aan ayaad ka sheekaysay iyo shaqaalihii dowladda saddex sana bay arrintani soo socotay sida aad sheegtay maxaa maanta aad uga hadasheen oo idinku soo beego oo awal uga hadli weydeen adeer adiga ayaa sheegay waddanka in shuruuci jirto haddii la dhowrayo oo madaxweynuhu dhowrayo waa huna waddanka sharci baa jirta annagu waa kuu sheegaan waxaan ku yidhi war madaxweynuhu sharcigii buu ka tallaabsanayaa oo dhowri maayo oo hantidii ummadda isagaa ku tagrifanaya oo isagaa dhunsanaya maxaa tillaabaayo baarlamaanka la gudboon baarlamaanka waxa la gudboon waa kuu sheegay baarlamaanku waxa weeyaan iyagaa ninkaan codka siiyey iyagaa madaxweyne ka dhigay waxa weeye codkoodii inay dib ugala noqdaanin wax kaleeto oo xala oo meesha ka muuqdaa ma jiraanin madaxweynuhu markuu baarlamaanka hor yimaado ama uu idin yimaado wuxuu sheegaa in waxyaalo badan uu qabtay khudbadiisii sanadlaha ahayd ee january waxaa ku jidhay waxqabad aada u fara badan maxaa idinku ee, waxqabadkaasi aada uga markhaati kacaysaan oo Adeer, aad adeer, waxa waxaas u waajaha wareeri madaxweynuhu markasta oo toba shan iyo afartan jeer buu tegey oo dibadda aaday shan iyo afartanka jeerba lacag buu qaatay annagu meeluu geeyo lacagta ma naqaan madaxweynuhu waxbuu qaataayo waa tagaa laakiin wax ma keeno wixii dastuuriyan uu madaxweynuhu lahaa wax ka baxsan miyaad ku aragtay hadduu wax keeno annagaa barlamaankiya annaguu noo keeni lahaa hadduu heshiis soo galay waxa iyo waxaasaan qabtay buu oran lahaa waxa iyo waxaasaan inoo inoo ku qaban doona buu oran lahaa daxalka caynkaasa laynoo ogolaaday buu oran lahaa heshiiskaasaan soo galay buu na oran lahaa welina ma oran annaga heshiis baan galay hadda waddanka abaar baa ka jidha sida adigu aad sheegtay ee madaxweynuhu maalin dhaweed uu daah furay wejiga labaad biyo dhaaminta dadka reer guuraaga ee tabaaleysan abaaraha ku waxyeeloobay wuxuu sheegay in dhowr kun oo biya ilaa afar kun iyo ka xagga biyaa la dhaamin doono waxaa jiray mar kale oo dawladdu ay lacag ugu deeqday abaaraha in puntland ay ku taageerayso maxaa idinka idiin muuqda maxaa ka muuqda biyaa la dhaamin doonaa buu yidhi madaxweynuhu waa jahawareerintii uu saddex sano sheegaayo oo dadka u sheegaaye jahawareerin baa la yidhaahaa ummadda waxaan jirin u sheegaayo infarastarajar baan dadanayaa oo malab baan cirka ka soo dejinaya oo kaleeto weeye oo khayraad baan idiin soo dejinaya oo waxbaan idiin keenaya oo waxbaan idiin qabanaya buu oran jiray weeye jahawareerin weeye jahawareerintii bay ka mid tahay ugu dambayntii ba waddanka waxaa ka jira sicir barar aada u u kacsan oo dadkii danyarta ah ay aada uga cabanayaan mudanayaasha baarlamanka ayaanay ayagoo mudaharaad iyo ay hortageen aqalka ay ku shiraan maxaa idinka gudboon inaad arrimahaasi kala dawladda aad kala hadashaan oo arrimahaasi xirbararka hoos loo dhigo adeer waxa weeyaan boosaasaa mudaharaad laga sameeyey oo qardhaa laga sameeyey oo garow waa laga sameeyey oo gaalkacyaa laga sameeyey intaba waa laga sameeyey waxaa loo marayaa inaadan adigu ka warayne intaasoo magaalo oo laamigaadaa laga sameeya magaalooyinka ugu waaweynaa puntland dhammaanna waxay ka cabanayaan dadku waxa weeye waa sicir barar sicir bararka waxyaalaha keenay waa la yaqaan madaxweynuhuna waa og yahay annaguna waa ognahay dadkuna waxay ka cabanayaan waa garanaynaa oo waanu la soconnaa laakiin yaa wax ka qabanaya wax uga qabanaya dadka yay tahay inay wax uga qabtaan Sha- anagu xubin barlamaan baan ahay sharci dejin baan ahay anagu madaxweynena miihi wasiirna miihi ra-iisal wasaarena miihi wasiir ku-xigeenna miihi executive-kaale qolada u sarraysa oo madaxweynuhu uu madaxweynaha u yahay oo uu magacaabay baale annaguna aan uga garabsaraynay baale inuu wax ka qabto annaga maaha annagu waxaan waxba kaba qaban karno annagu waxay tahay inaanu farqa ku fiiqno shacabku waxay eedda ugu badan dusha ka saarayaan mudanayaasha baarlamaanka oo aan dawladda sidii la rabay ula xisaabtamayn wasiiradii baan loo yeeran oo aan lala xisaabtamayn madaxweynihii baan loo yeeran oo haddii law- ee loo yeero qeyb baa eh, golaha fulinta iyo dawladdii ku milantay oo baarlamaankii waxaa la leeyahay wuxuu noqda qeyb dawladda ka mid ah arrintaa maxaa ka jira waa fiiqantay oo run weeye milanku waa jiraa kuwa dawladda ku milmaa waxay ugu milmaan aanaan garanayn way jiraani kuwa dawladda ka midi waa jiraan oo xukuumadda ka midi way jiraani dawladda maayo xukuumadda ka midi executiveka ka midi waa jiraan oo baarlamaanka ka mid ah way jiraani xaqiiqo weeye okaad waxaad tidhi madaxweynaha maxaad ugu yeeri weyde madaxweynuhu ama wuu diidi doonaa haddaan ugu yeerno markaan ugu yeerrona waxaan ku yidhi casaraad iyo ankiraad buu la soo taaganya wax dhacay oo nin walba u jeedo oo sida qoraxda ah iyo dayaxa u cad ayuu ankirayaa oo diidayaa waayay eh, xildhibaan xal kale oo ah in xukuumaddu ay xilka ka tagto ama si kale wax loo maarayn karo ma haysaan miya adeer saddex sanaan sugaynay saddex sano saddex sano hadda weli waa ku filan tahay xukunkiina inuu ku fashilmay cid walbiiba way aragtaa reer puntland oo dhani way arkaan laba sana u haray cabdiweli maxamed cali ee soomaalida waxay ku mahmaadaa cimri taga ceeb laguma sagootiyo labadaas sano in Cimri tagay aad ceeb lagu- adeerow raalle ahaw cimri tagay ceeb laguma saagooteo baa tiri laba sana u hadhay labada sano miyaanay wakti ka mid ahayn miyaanay wakti ahayn dadkaan dadkaan intii dusha laga saaraan lahaa laga saaraa adeerow wa uma harin nolol iyo nafi uma harin adeerow adag waa inu iskaga tagaa meesha khayr allah maanta waa ladan yahay barwaaquu qabaa waa inuu na dhaafo aaqaydu waxa weeye madaxweynaha mudane cabdulweli waa inuu xukunka iska casilo waa inuu dadka kursiga u baneeyo waa haweeye waa ku fashilmay madaxnimadiisii waa ku fashilmay intaan culays kaleeto dhiman oo aanu sii cidoobin ha u baneeyo kursiga dadka taas waa mid midda labaad okaadi midda labaad baarlamaanka puntland mas-uuliyad bay qaadeen sharci dejin ha ahaadeen laakiin mas-uuliyad bay qaadeen arrintan inay wax ka qabtaan iyagaa looga baahan yahay inay ninkaan kula xisaabtamaaneen oo xukunka qaadaanin iyagaa loo baahan yahay dadweynaha waxaan leeyahay dadweynaha dadweynaha reer puntland ee duuma waxaan leeyahay adeer nagu dhagxiyo meesha baarlamaanka dhagax nagala daala hal kaloo aad haysaanin ma jiraanin qaylise qaylise